war degdega oo goor dhoweyd naga soo gaaray dalka masar ayaa sheegaya in golaha sare ee militariga dalka masar ay isku raaceen in taliyaha ciidamada masar ahna wasiirka gaashaandhigga jenaraal cabdifataax asiisi uu isku soo sharaxayo tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkaasi cabdifataax siisi ayaa sida dastuurku dhigayo iska casilaya xidhalka uu hayo kana qaybgalaya tartanka doorashada isagooo rayida faahfaahinta warkan ayaa xuseen barre aadan waxa uu ka waraystay waryaha v o eda ee dalka masar xuseen cusmaan xuseen saxnuuni sida uu sheegay t v-ga dalkani masar kulan maanta ay yeesheen golaha sare ee militariga masaarida ayaa si rasmi ah isugu waafaqay in genaraal cabdifataax ciisi in uu noqdo musharax u taagan doorashada madaxtinimada ee la filayo in dhowaan ay ka dhacdo waddankani arrintan ayaa imaaneysa saacado yar kadib markii madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee waddankani uu soo saaray qaraar sheegaya in genaraal cabdifataax ciisi la dalacsiiyey oo uu qaatay darajada marshallka ama mushiir wax afka carabiga lagu yaqaano sidoo kale warbaahinta masaarida ayaa tibaaxaysa in saacadaha soo socdo taliyaha ciidamada ahna wasiirka gaashaandhigga cabdifataax ciisi inuu shaaca ka qaado inuu aqbalo soo jeedinta golaha sare ee ciidamada qaladka sida sidoo kale waxaa la filayaa maalmaha soo socda in cabdifataax ciisi iska casilo mansabka uu ka hayo xukuumadda masar iyo midda ciidamada ee labadaba xuseen dadweynaha masar gaar ahaan mucaaradku siday u arkeen arrintan ilaa iyo hadda mucaaradka si rasmiya uguma aysan hadlin laakiin qaar ka mid ah afhayeenada u hadla kooxaha islaamiyiinta oo idaacadaha wadamada carabta la hadlayay ayaa sheegay in arrin aan la filayn aysan ahayn oo ay tahay arrin dadweynaha ama shacabka masaarida iyo qolyaha kacdoonka ay wada sugayeen sababtoo ayay yidhaahdeen cabdifataax ciisi waa wasiirka gaashaandhigga ee waddankani isaga ayaa si xoog ah u riday hogaamiyihii ama madaxweynihii islaamiga ah ee shacabka masaaridu ay soo doorteen marka waxay yidhaahdeen wax lala yaaba ma ahan waa waxa la wada filayay waa waxa waraysyadii uu horey u bixiyey oo ay baahiyeen warbaahinada wadamada carabta qaarkood ay sheegayeen marka dhinaca kale waxaa dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira ka bilowday dabaaldegyo iyo soo dhoweyn sida hay-adda azhar oo kale iyo xukuumadda ama golaha wasiirada ay soo dhoweynayaan waxaana la filayaa in bayaano ay soo saaraan oo lagu soo dhoweynayo in musharaxa uu noqdo ama musharaxa madaxweynenimada ee dalka masar ninka lagu magacaabo cabdifataax ciisi oo ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masaarida xuseen wax faahfaahina ma laga bixiyey in genaraal ciisi uu tartanka doorashada ka qaybgeli doono isagoo madax bannaan ama uu axsaabta iyo isbahaysiyada siyaasadeed ee masar uu ku biiri doono arrintaasi warbaahinta maxalliga gaar ahaan midda t v-ga qaranka iyo idaacadda waddankani ayaa si weyn u hadalhaysay laakiin sida dastuurka dhowaan shacabka masaaridu ay ansixiyeen uu dhigayo qof ka mid ah militariga masar ma noqon karo inuu isu soo taago jagada madaxweynenimada waddanka masar laakiin marka hore waa inuu noqdaa qof rayid ah uu iska casilaa marka waxaa la leeyahay sida dastuurka uu qorayo unbuu samaynayaa cabdifataax ciisi marka wargeysyada qaarna waxa ay tilmaamayaanba in genaraal ciisi laga yaabo in uu ku dhawaaqo xisbi siyaasi ah ama uu ku biiro axsaabta siyaasadda ee haatan waddanka ka jirta sidoo kale wararka qaar waxa ay sheegayaan oo warbaahinta maxalliga ay tilmaamayaan in cabdifataax ciisi uu noqonayo musharax madax bannaan oo aan ka tirsanayn axsaabta siyaasadeed ee waddankani ka jirta u badan kuwa calmaaniga oo haatan taageersan militariga waddanka masar ma laga hadlay mustaqbalka siyaasadeed xidhiidhka u dhexayn doona ciisi haddiiba uu madaxweyne noqdo iyo militariga xooga badan leh ee dalka masar sida xeeldeerayaasha masaarida ay tilmaamayaan waxaa la filayaa in arrinkaasi uu noqon doono xiriir aada u xoogan oo wanaagsan maadaama ciidamada qalabka sida gaar ahaan golaha sare ayagu ay ay isku raaceen in musharaxa uu noqdo ninka lagu magacaabo cabdifataax ciisi marka waxa ay leeyihiin maadaama madaxweynihii shacabka masaarida ay soo doorteen meesha uu ka baxay islamarkaasina ninkan uu shacbiyad badan uu ku leeyahay shacabka masaarida dhexdiisa isagoo madani ah ama rayid ah inuu isku soo sharxo oo uu noqdo madaxweynaha waddanka masar waa mid sahlaysa daraha milatariga ay ka leeyihiin waddankani ayay leeyihiin warbaahinta maxalliga iyo weliba in iswaafajin lagu samayn karo kacdoonka masar ka dhacay shan iyo labaatanka january iyo kii dhacay soddonkii bishii juun sanadii hore kaasoo xukunka lagu tuuray madaxweynihii islaamiga ee maxamed mursi si kastaba ahaatee xuseen waxaa la dhihi karaa sida xeeldheerayaasha ay tilmaamayaan isfaham weyn ayaa dhex mari doona milatariga iyo haddii cabdifataxsiisi uu ku guuleyso madaxweynaha jamhuuriyadda masar iyo weliba xiriirka wadamada carabta gaar ahaan wadamada khaliijka oo ay uga horeeyaan sacuudi carabiya iyo wadanka imaaraadka carabta kaasi waxa uu ahaa waryahayaga magaalada qaahire noga soo warrama xuseen cusmaan xuseen saxnuuni oo qodka taleefonka ugu warramayay xuseen barre aadan oo washington jooga